alaikum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waa golaha laantiisa kulacanta shacabka soomaaliyeed caawa waxaa marti noogu ah egas xildhibaan ama xildhibaan dowladda federaalka ee xildhibaan ka tirsan xildhibaanadii sagaalaad ee dalka soomaaliya waa cabdilatiif muuse nuur waa san yare dadka soomaaliya aad bay isu yaqaanaan cabdilatiif golaha nineteen sixty laba jiro hor inoogu yimi cabdilatiif baarlamaan daajisa hadda aan ahayn kini oo balaa tobnaad lagu magacaabo dowlad cusub baa jirta iyo madaxweyne cusub aan ahayn kaad la shaqayseen isbedel baa la sheegayaa ka muuqda hadda dhinaca amniga iyo dhinaca wada shaqaynta dowlad goboleedada oo lagu eegeyn jiray dowladii hore way ka gaabisay arrinta noocaas ah si warkaadu ase siyaasi ahaan marka arrintaan leedo
bismillahi raxmaan raxiim ramadaan kariim waa idi salaamay golaha iyo dhegaystayaashada odayaasha golaha maamula iyo inta dhegaysanaysa iyo inta ku jirtada waa su-aal aada muhiim oo ah in xilligan la isweydiiyo runtii isbedel baa dhacay baarlamaanka boqolkiiba konton in ka badan baa la bedelay madaxdii dalka joogtay oo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo xukuumad baa dhammaan la bedelay isbedelka soomaalidu waa soo dhoweysay hogaanka isbedelka oo madaxweynaha ah si fiican bay usoo wada dhoweeyeen ilaa hadda tillaabooyinka ay qaadahayaan waxaa ka muuqda inay dadaal badan wadaan oo xagga amniga iyo xaggii musuq maasuqa labadaba ay hadda xoog badan saareen soomaaliya waad ogtihiin waa wadan muddo dheer burbursanaa meel walba waxay hadlaysan tahay boqol kiiba boqol saksi kastoo la eego waxaa laga jawaabi karaa in wax laga qabto inaan wax laga qaban ugu yaraan hal sano iyo laba sano hadday tahay dhinaca musuq maasuqa iyo maaliyadda hagaajinteeda hadday tahay cadaaladda iyo dhinaca garsoorka hadday tahay amniga hadday tahay dib u heshiisiinta iyo kala shakiga ummadda ku dhex jira hadday tahay dhismaha dowlad goboleedyada oo weli qaarkood qabiyo yihiin dhinac walba waxaa laga jawaabi karaa markii dowladdan hadda jirta hal sano u dhamaadoba waxaa la odhan karaa ma fiican yihiin ma xun yihiin wax layska weydiin karaa laakiin ilaa hadda waxaad moodaa dowladdani waa bilow waa cusub tahay tallaabooyinka ay qaaday iyo siyaabaha hadda ay wax u wadana waa si aan filanahay waa horumar isbedel fiican oo aanu rajo badan ka qabno weeye waxaa kaloo jira haddii dowladdan hadda jirta ay noqon weydo dowlad sax ah oo soomaaliya meesha ay istaagishay ama laga malaynayo ay tegi weydo haddee soomaaliya ummadda adduunkuna waa ka quusanaya iyaduna waa iska quusanaysaa marka waxaa fiican qof kastaaba inuu intuu dowladda ku kaalmayn kara ku kaalmeeyo kii siyaasi ah kii shacab ah kii dib rajo ka qaba dalka inuu xilka qabto kii hadda usoo socda intaba waxaa fiican ummadda soomaliya inay dhammaanteed khayrna u rajayso wixii tale oo lagu kaalmayn karaan lagu kaalmeeyo lana lana lagana ilaasho inta badan dhaliilihii dowladihii hore lala daba taagnaan jiray oo dhaliilisha hadda soomaalidu waxay noqotay wax xid uma badne eh waxay u badan tahay wax qarribid marka in xagga meediyahana si fiican looga wixii looga oranaya ay tala iyo wanaag noqoto khayrna loo rajeeyo dadkaasi dad dhib gacanta kula jira weeye soomaaliya hadda ninka xilka hayaa watacsiyeyn buu mudan yahay wahambalyeyn buu mudne
waxaa jira sayra waxaa jira arrimaha dibadda marka la eego muran fara badan baa hadda ka jira wadamadii carabta iyo weliba caalamka islaamka dhexdooda lagu muransan yahay arrintaa dhex taalla sacuudiga iyo xulafadiisa iyo gadaga iyo xulafadooda dowladdu go-aan bay ka qaadatay aragti ahaan adigu markaad eegto aska siyaasi ahaan iyo danta soomaaliyeed laf ahaanteeda go-aankaasi sow aragtaa mase yahay mid ummadda soomaaliyeed ama dowladda soomaaliyeed ee abaartay sow aragtaa arrintaas
xaqiiqdii go-aanka ay ka qaadatay dowladdu ah inayan labada garab garabna jirin oo go-aan dhexdhexaad ah waa go-aan shariif ah oo runtii aada u saraf badan way isku dayeen dowladahan sacuudiga ee imaaraadka oo hadda hogaaminahaya ee garabkan qadarkan qabataynta saaray inay dowladda soomaaliyeed ka dhaadhacshaan inay ku raacaan laakiin laba nin oo walaala ah oo diriray inaad banaanka ka taagnaato oo ama aad noqoto kii heshiisiiye ama aad mushkiladooda banaanka ka taagnaato xal ka fiicana dowladda soomaaliyeed qaadan lahayd ma jiro wayna dhacda hadda koor xilligii maxaa siyaad bare ومدحوينها الله نحرشته مصر با عربته بين حرير فوشك صوماليا وخلد أن الوعد هذه فنانك إسكت هذا صوماليا كلاس وقلاد إسكت هذا وقلاد وحوي wax gaaro hadda anaga dan gaaro hadda shucuuri waa anaga uu noo hayo oo Soomaaliya soddon labaatan iyo toddoba sano ay burbursan tahay toddobiyo labaatan kaa sano ee shucuuriga Soomaaliya waxba kama qaban hadda wuxuu leeyahay afar milyan bilyan baan bixinayaa buwaag dhaweysheeda laakiin toddoba iyo labaatan kaa sano waddan islaama oo daris nala ah oo aan ganacsi leenahay oo xiriir diblomaasiyo fiican leenahay buu ahaa dabakaayo Soomaaliya kama dhisin waxaan arki jiray waayihii sagaashanaadka hore timir uu itixaad usoo dhaway nin itixaad baak kartoomo timira wado oo dad isaga saaxiibadiisa u qaybinahaya weliga wax sacuudiraya oo kale ma ma aanu maqal intii dawladii soo jirtayna maalin wax kuma ay qabin maanta marka inay yidhaahdaan waxbaan idinla qabanaynaa haddeen naan aqbalin inaad qadar xiriirka u jirtaan oo waxaan idinla qabayna waa daysanaynaa daystaanu leenaha qadar iyo iyagu waa laba dowladood oo dariska oo ilma adeeroo siman oo xuduud leh oo dowal carab ku wada jira oo khaliij ka wada tirsan annaguna dadkaas afrikaanka oo koonarka adduunka degan baa nahay dowal dowladaha islaamka iyo kuwa carabtana ku jira dowladdaas soo baaba'day oo toddobiyo labaatanka san soo kufaakacaysana waa nahay haddana dowladda yar usii dhalanaysa istiinka sugaysa mushkilaadka carabta oo iskaba dhammaan doona mar dhow annagu inaanu qayb ka noqono oo aanu garab qabsano oo qola nidhaahno qoladaana dila noogu jirtaa dowladnimadayadiina aanu ku bedelnay iyo sharafkayagii thamanan qaliilan wax macnaa nooguma jirin marka waxaan odhan karaa go-aanka ay dowladdu ka qaadatay arrinta khaliijka waa go-aan aad iyo aad soomaaliyana dhaxal weyn u ah go-aan shariifana ah cabdiladiif waxaa jirta imaaraadku siyaasi badan hadda ku arjaxoonaya dowladda imaaraadku wax badan bay ka qabato dhinaca taafulaynta ciidamada masaaran dekadaha horumarintooda hadda soomaaliya waxbadan bay ka qabatay gabar waxba kama qaban bay aaminsan yihin sacuudigu horumar baa samaynayaa buu leeyahay sida lafi ahaantiisa siyaasiyiin badan baa aaminsan in gabar ay uga faa'iido badnaan lahayd in soomaalida sacuudiga saaxado maadaama imaaraadka iyo sacuudiga dadka oolinaya yihiin hawshan wataa oo soomaaliya imaaraadku wax badan ka qabatay xil badan lena ganacsi badan lanjaxnayna
horta raacitaanka annaga inaan qola raacno kuma khasbino dowlad madax banaan oo kun iyo sagaal boqol iyo lixdanka ilaa hadda xor ahaano siyaasadeeda ciddaas maan raacin karaa oo qola hadda inaanu meeshay marta la marra oo aan xulufo la ahayn annagu ma jirno xulufo sacuudigu wato hore aan uga tirsanayn oo aanu odhanayno meeshii sacuudigu mara waa isku khasbanahay ma jirto sacuudiga iyo annagu weliga iyo waxaanu xulufo ku ahayn ama aanu siyaasad aan xulufo ku ahayn ma jirin waa dagaalana dowlad darisaan la diriray siyaasado kala gedisan baan gallaa doorashooyin baan gallaa oo oo wax loo tartamo oo ama caalamka islaam loo tartamo ama caalamka loo tartamo wax sacuudiga siyaasada aan isku xulufo ahayn oo sida naase iyo waarsa oo kale ah oo aanu islaahahay oo aanu urur gaara isla ahayn oo aan ku khasbanahay meesha maraa inaan marraa ma jirin xorriyadayada marka anagu inaanu dhexdhexaad ka noqono iyo inaanu qolaha aan marka hore annagaa iskaleh waxaa soo hartay arrintan imaaraadka imaaraadku soomaaliya iyagaa dan kale soomaaliya waa meel waxay ku taallaa istaraatiiji ah waxaan waxaa nool xeebteedii iyo dhulkeedii iyo macdanteedii iyo baddeedii waa dal welidihiin oo fursada ka bannaan tahay deg degan imaaraadku ay dekadaheedii karaysteen oo konton kontonka sano iyo soddonka karays karaysteen waa waa ganacsi bay u galeen iyaga faa'iidada ay hadda soomaaliya u wadaan iyo midda ay ka rabaan waxaa laba jeerjibaar ama shan jeerjibaar badan midda ay ka rabaan waad ogtihiin hadda inay ka qaateen sagaashan iyo sagaalkan ka karaysteen jasiiradii suqadara yamanta ay ka qaateen gees geeskan cadneed oo annaguna aan deganahay baa wuxuu yahay gees weli fursadi ka bannaan tahay caalamkuna uu ku ku tartamayo tartankaas bay gashay inta soomaalida ay soo ayaan soo kicin oo waxa soomaaliya ku jira ayaan banaanka iman oo soomaalida ay awoodideen baa waxaa imaaraadka go-aan gaaray inuu dekedihii soomaalidana kiraysto geeskaana uu fursadiisa qayb ka qaato marka annaga imaaraad wax hadda gaar ahoo ay noo hayaan male oo aanu nidhaahno imaaraad baa aanu faa'iido noo haya waa dal ganacsi naga dhexeeyo waa naga ganacsadaan dekeda ayagii bay kiraysteen faa'iidooyin badan bay nagu haystaan xiriir diblomaasiyaedna waa leena sideedabana ogow annaga cid kastoo faa'iido noo haysa arrimaha iyaga siyaasiga ah dowlad baanaha oo madax banaana soomaaliya waa dal xor ah mawqifkeeda siyaasadeed marka ay qaadanayso cid ay uga martitaa ma jiro boqor faysal ba maxamed siyaad maree fariin usoo qoray usoo diray wasiir wuxuu ku yidhi markii xilligii uu ruushka raacay soomaalidu ay raacdo hanti wadaaggii ruushka ka leexo waxaa lagu haartaan dalkaaga gelinayaa ummadan maxaankule hanti wadaagga ha gelinin maxamed siyaad marow haddaad maanta talada iyada yeesho soomaaliya waxaan ka dhiganaa barwaaqa soona caalam kalaa kusoo xirayna maxamed siyaad barwaxuu haddaad diin wadaan afrikaanka dhagaha daloola anagu muslim baa nahay aada hadday siyaasad tahana dal siyaasaddiisa u madax banaan baana dadku inay marka sidaas oo kale ay yeeshaan inay noqdaan dad siyaasadooda u madax banaan oo iyagu meesha ay siyaasad u rabaan ay maraan bay qiimo ku yeeshaan laakiin haddii la yidhaahdo soomaaliya waa jilicsan tahay dibudhis soomaaliya hadda dib u dhismaba laga samayn karaa badankeeda badankeeda waxay rabtaa dib u xorayn iyo dib u hagaajin waxa hadda ay bixinayaan xaggee laga dhisiya dalkii badankiisa intii ugu qiimaha badnayd oo koonfurta ee soomaaliya nololiba kama jirto dacwad diineed kama jirto amni kama jiro soomaaliya waxay rabtaa hadda in dib loo xoreeyo oo dadkan dhibaatada ku wada iyo qaraxa laga qabto dibudhis hadda anagu aanu sacuudiga uga baan xageebu noo dhisa dalka waabana laga haystaa xageebu wax gelinaya meeshu gelinaya waa xagee afarta bilyan gelinaya waddo uu gelin kara iyo iskuul u dhisi kara iyo eel u qodi kara midna ma leh marka annagu horta inaanu naloo arko caalamkuna ay noo arkaan annaguna aan isu aragno dad sharafna lahaan jiray xorna ah sharafkoodana ay ku jiro inay xor yihiin oo ummadda kusan inay xor yihiin dawladna ah oo taagan aan tabar ba yaraane laakiin dawladnimadeeda ay taagan tahay oo institutionadii dawladdu ay noo dhisan yihiin caalamkana aan kula macaamilo inaan anaguna xornahay mushkiladoodana iska ilaalino odaguna la soco inaad soomaaliya mushkiladaha caalamka ku hay inaad wax ka faa'iido ka hesho inaad ka rajayso waxaa ka khatar badan inaad mushkiladooda iska ilaaliso marka annaga mushkilaadkooda khaliidka inaanu qayb ka noqono oo dhexda uga dhacno oo sida iiraan baaba khalad dawladda tan ka horeysa xiriirka ugu jirtay oo wax alla wax ay annaga noo geysatay aan la arag baa sacuudiga iyo ka siyaas daradal dadka xilligaa hogaanka hayay ay xiriirka u jireen dawladdaani go-aanka ay qadatay waa go-aan ilmaha yaga iyo sharafka yaga iyo karaamada yaga meel fiican gaarsiinaya waana go-aan shariif oo runtii aada iyo aada u qiimo badan waya xildhibaan sayare muxuu ahayy waxaa jirtay sacuudigu inuu mar hore ku taliyey in soomaaliya la kala jaro oo etoobiya iyo kenya la kala raaciyo imaaraadka lifayaankuda beryahanba waxay u horeynayeen in soomaaliya loo kala jaro soomaaliya na leexdo iyo northmail na leexdo hawsha way ku jireen marka talada galgelayeen bilaadayeen waa sababta ku kalifta dawladdu inay tiraahdo imaaradka markii la hadlaysay inay soomaaliya mid tahay waana fartaan okay haddii arrimahaasi ay dib u bilaabaan maxaa ummadda soomaaliyed iyo dalka soomaaliyeed weji nooceew ayay u abbaari karaan iyaga laftigooda maxay inta ka qaban karaan waayo dhaqaale hayaan waxba u hayaan caalamka uga horeyn karaa arrimaha noocaas ismaali burburiyaan
soomaaliya horta in la kala jarana soomaalida ay ku xiran tahay weliba soomaalida in la kala jaro ay ku xiran tahay ma aha kuwa hadda goosada doonaya waa kuwa wadajirka rabay ku xiran tahay soomaaliyana etoobiya dee laba dal oo siman oo darisaho xuduud dheer ka dhaxayso oo lixdankii iyo hadda in jamhuuriyadda soomaaliya la isku yidhaahdo oo dalkii soomaaliya shanta loo kala jaro laba kamid ay dowladooda noqotay etoobiyana ay daris la tahay baanu nahay ummadda soomaaliyeedna iyadaa waxaa la rabaa inay dowladnimadeeda waxa ka dhiman hagaagsato hadda waxa ay haysato intay ku qanacda ay ka wada shaqaysato inay hagaagsatee caalamku haddaa adigu hagaagsan tahay oo adigu gurigaaga hagaagsato cid ku xoogi kartaa ma jirto markii qawaaniin caalamiyaha jira dal madax banaan oo si xora u madax banaan baana marka aniga ma aaminsani in qolo kastoo dhaqaale kasta haysata iyo qolo kastoo wax kasta haysata haddii anagu usoo jeedno inaanu adduunka aanu meel ka istaagno in cid nagu khasbi karto laakiin marka anagu aan qaybsanno oo ummaddu ay noqoto ummad karaamadeedii inta ka tagtay qaybsanka iyagu inay isku mashquulaan ay macno la leedahay ee aan macno lalahayn iyagoo wada jirkooda iyo waxyaalaha iyaga dhexooda inay isaga tanaasulaan ayaan macno la yeelan baa dadka kaleeto oo duwalka danta kaleina ay faragelinta samaynayaan marka aniga waxaan qabaa ummaddu inayn kaba welwelinba in qola wax yeeli karta iyagu inay u walwalaan say walaalo u noqon lahaayeen dhibta khaarijiga aanay isaga ilaalin lahaayeen dhexdooda wax aanay u xalisan lahaayeen
waayahay xildhibaan waxaa jirta sanadka heshiis baa magaala hargeysa lagu gaaray maamulkii cali khaliif hogaaminaya khaatumo iyo somaliland ku gaaray taasoo somaliland isu noqda heshiiska aragti ahaan muxuu ka bedeli karaa wuxuu soo kordhin karaa somaliland usoo kordhin karaa dadka reer khaatmushe muxuu dhibaato u keeni karaa ummadda soomaaliyeedse muxuu dhibaato u keeni karaa ma saari karaa dad badan baa aaminsan goosmi soo dhawaanayeen arrintaasi suuragal ma noqon kartaa
horta heshiis marka la la eegayo oo heshiis qodobadiisa la akriyayo laba meelood baa laga eegaa waxaa laga eegaa asalka waxa asalka u ah oo dadkaan ku kala maqnaayeen inuu marka hore horta sugnaado marka asalka la eegaa waxaa la eegaa qodobada tani ma yihiin kuwa muhiim u ah marka heshiiska anigu faraciisa iyo qodobadiisa eegimayo waxaan eegayaa asal ahaan asal ahaan ummadan reer khaatumo iyo somaliland waxay ku kala gedisnaayeen laba waxyaalood sabab bayna reer khaatumo dagaalka u galeen oo xabadda ugu jireen oo halkaa ugu baxeen oo u jiraadaynayeen labada arrimood waxa weeye mid somaliland waxay rabtaa in soomaaliya kala go-do calan aan calankii soomaaliya buluug ahayn bay wataa reer khaatumana midnimada soomaaliya number one u ahaayeen oo soomaalinimaday ku bedelaayeen waxaa kaloo asal u ah reer khaatumo inay yihiin niman dalkoodii laga haysto oo laga qabsaday oo xoog looga qabsaday dalkii oo sidii loo haysto oo ninkii haystay haddana ha lagula heshiiyeen haddii asalkii lamaba gaarin waa in marka hore ninkan wixii shabaabnimada ku kalifay oo u dagaalamay oo dhiigiisa u daatay wuxuu ahaa dalkaan isaga bax adigu malihide labadii arrimood marka midna asalkii kuma fadhido qodobada marka heshiiska waa la gelay waxaad moodaa inayan wax hadda wax bedeli karo dadkii suuriya sanaad iyo cayn degan wax ka bedeli kara ayaan ahayn inayn wax ka bedeli karinna dadka ninkii xukumay baa u sheegay habeen hore waxaan dhegeysanahayay garaad jaamac garaad cali oo oday ka ah ama garaadka guud ee deegaamadaasa asaaska waxaana lahaa oo in la sameeyo s c jadaad ah kadib khaatimo loo bedelo kadib wax la dhiso kadib la sameeyo dadkaasi inay sharafkoodii iyo karaamadoodii iyo dalkoodii iyagu ay ay ay ay soo xishadaan marka heshiiska ee lagu gaaray oo uu cali khalif ku gaaray meesha la yidhaahdo hargeysa ku gaaray waxaan u malaynaya inaan wax ka jirin garaadkaaba sheegay waxaan maqli jiray waayahan cali ka maqmaqlaya markii uu wadahadal ku socday waxaana dhiigga daadanaya inaan badbaadino dhiigga daadanaya burco kama da kuma daato caynaba kuma daato maxaan ku irahdaa hargeysa kama daadanay dhiiggu wuxuu ka daadanayay buuhoodla iyo laascaanood marka dhiiggayga baan ku badbaadinayaa oo ninkii dhiiggayga daadinaya baan meeshii isagoo fadhiyo inta ugu taga hargeysaas heshiis kula saxiixanaya haddee wax cali u qalmana ma ahayn wax reer khaatum u qalmana maaha wax u qalmi doonana ma aha umana malaynayo dadkaasi dad sharafka ku dhinto weeye waxa noocaas oo hadda hargeysa lagu sheeg sheegayo inay dad u dhagataagaya noqonayaan sababtu waxa weeye gurigaagiyo aan haysto oo anigu aanan waa inuu horta marka horeba marka lawada hadlayo wada hadalku waa inuu ka bilowdaa meeshaan adiga malihide isaga baxo gurigaagi tag dadku deegaanka waa kala leeyihin deegaankaaga aad oo sool ka bax isanaag waxaa tagtaa tog dheer dhinaca ka degan tahay iyo waqooyi galbeed kasoo jeeso markaa kadib inagoo siman oo aan nina dhulkiisii joogin wixii masaalixa inaga dhex mari kara aan inaga dhexeeyo laakiin iyada oo laascaanood mudaharaadkii maalinta sideed iyo tobanka may ay u baxsheen reer laascaanood maalinta qashinka maalin kasta oo ay qashin xaaqahayaanna dhiig dhiig ku darto oo askariga somaliland xabad la dhaco dhibaatadii taagnaydna sidai u taagan tahay calankii buluuggaahna ay sidai u wataan wixii oo dhan inta kasoo tagtaan calankan faysal cali waraabo wata cag imaada faysalna ha yidhaahdo haddaad xabadda daytaan horumar baa la gaadsiinaya buuhoodle faysal horumarka uu buuhood la gaadsiinayo ha gaadsiiyo deegaamada maxaan ku irahdaa galbeedka xigo oo ila galab dego marka aniga waxaan u qabaa arrintaas inay tahay wax aan waxaa layihi nin baa yidhi meesha salaadi ma joogin wadaadka sadis in la arkaa idmaray dee ninkaa odagoo siyaasiga unbaa inuu ku bariiqda idmarayd maahane uma malaynaya arrintaas inay noqonayso arrin u qalmi doonta reer khaatumo iyo reer sooriya sanaad iyo cayn
waay nairobi waxaa ka jira doorashooyinka baa loo dabaaldegaya oo loo oodayaya soomaali badan baa ku nool waqahaanteeda ganacsi badan baa ka socda dadka dhulkaa dega aada boolsa uga cawada arrinta badan maxaa beryaalka cusub xagga doorashadu maraysaa ganacsiga dadka xaggee maraya dadka soomaalida meeshaa ku noose maanta maxay ku baryaan
wallahi dadka soomaalidu aada iyo aad bay u fiican yihiin waa dad runtii dad badan oo soomaaliyaha degan ee deegaamada soomaalidu ay degtay intii burbur ku dhacayna waxaa la odhan karaa deegaamada ugu horumarka badan weye deegaankani xagga waxbarashada iyo xagga ganacsigaba faamilo badan baa degan oo ganacsi badan baa laga sameeyey oo soomaalidu waxay ka samaysay yani bilimo badan oo caruuro badan baa jaamacado iyo iskuulo uga baxay oo deegaan dhan oo kama kunji la yidhaahdo oo bariga magaalada ah ay qabsatay oo soomaalidu degtay oo mb ku yeelatay aad iyo aad bay ugu fiican yihiin ilaahay ku dhowre doorashooyinka laba xisb baa aada isu haya cabsi way iska jirtaa haddee markii meel afrikaan doorasho ka dhacayso waa laga baqaa afrikaanku xilma wareejiyaan oo inay maaragtay wax boobaan qolada waxaysaa mar walba laga baqaa laakiin kolley ishaa lagu hayaa caalamkuna ishuu ku hayaa kenya doorashadeeda marka waxaan sugaynaa bisha sideed afarteeda oo maalinta doorashada loo dareerahayo unbaan dhowraynaa ka horna haddee lugna waa ku taaganahay lugna waa ku waa ku dooranaynaa marka waa fiirsi baan kolley ku jiraa waa ilaahay khayrkeeda hama siiyo
waaya musiba casubaa ku dhegeysanaya maxaad caawa kula ballanaysaa ku dardaarmaysaa haddii ilaha yidhaahdo
mustalaca waxaan kula ballamayaa weliba dadka qurba joogta ah oo qiimaha badan oo walaalahay ah markii aan dibadaha tago waxay weydiiyaan su-aal kulligood ay ka midaysan yihiin fakarkii rabaan ha qabeenay maxaa raja ah oo soomaaliya ka jirta su-aashaasay weydiin jireen oo waxay jecel yihiin dalku inuu hagaago waxaan odhan lahaa wixii aad ku taageeri kartaan dawladda jirta oo cod iyo calaf iyo tala iyo aqoon ah gaarsiiya waxaanad ka shaqaysaan waxa dhexdiina idinkoon fiirin soomaaliya inay soo ceshato sharafkeedii soddon sano ka hor burburay maantay qoladan hadda joogta oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa iiga muuqday anigu labadooda midba laba jeeraan la kulmay intii la doortay waxaa iiga muuqday inay yihiin dad dadaalaya oo soomaaliya sharafkeeda inay soo ceshaan raba oo raba inay wax qabtaan marka una duceeya qofka soomaaliya xilka ka haya xilku rabaa ka haya waa qof dhibaato gacanta loo gashay dal burbursan aan dhaqaalo lahayn aan dadkiisi isku xornayn qof in xil looga dhiibay xil ahaantu waa magac marka qofkaasi inuu u fakara inuu dalka badbaadiyo maane xil isaga macno u samaynaya ma hayo marka ummad soomaaliya waxaa odhan lahaa dadka dhibaatada ku jira oo idinka idin matelaya nooc iyo haba taageero oo khaladaadkoodana ha u qabanin wix khaladagu iska dhacaya inta badan wanaagga u rajeeya
waayahay cabdiladiis muuse nuur oo xildhibaan soomaaliyeed ah in badanna ka soo shaqeeyey dhinaca aasaaska shuruucda ay samaynayeen xildhibaanada soomaaliyeed waktigii baarlamaankii sagaalaad ayaa golaha nineteen sixty caawa marti inoogu ahaa waa mudane cabdiladiif muuse nuur golaha nineteen sixty qofjalada ka duwan ayaa qaadantana codkaas iyo wareegkaas haddii ilaha yidhaahdo aada iyo aad baa kuu salaamaya